bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan kusoo qaadanaa toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa ama barnaamijkan uga hadli doonaa haweenka ganacsatada ee ku nool magaalada jowhar gaar ahaan sida ay u maareeyaan ganacsiga ay hayaan iyo mas-uuliyadaha nololeed ee guriga waana arrin u baahan in lagu garab istaago laguna dhiirigeliyo maadaama ay haweenku mar kasta halganka ugu jiraan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen hemigooda iyaga oo ay u dheer tahay arrinta qoyska haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool jowhar waxay door muhiima ka qaataan kobaca dhaqaalaha dalka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ay haweenka hogaamiyaan waxay qeyb muhiima ka yihiin dhaqaalaha qoysaska iyo bulshadaba iyadoo ay u dheer tahay mas-uuliyadda guriga sida daryeelka caruurta nadiifinta iyo karinta haddana haweenkaas waxay muujiyaan dadaal karti iyo dulqaad mudan in lagu daydo waxaana muhiim ah in la taageero haweenkaas si ay u horumariyaan ganacsigooda una gaaraan isku filnaansho dhaqaale dadaalkooda waa mid mudan in la iftiimiyo loona dhiso fursado horumarineed barnaamijka waxaa gala qaybgalayaa qaar ka mid ah haweenka ganacsatada ah ee ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabelle magayga masr cabdulaahi maxamed aldhaa waxaan ka ganacsadaa waxyaabaha cosmaticska caraf carafta iyo dumarka waxyaabaha isku carfiyaan iyo reemooyinka iyo waxaasa aagadaa carabada safaa la dhahaa hanti wadaagay ku taalaa waxaa bilaabay aday diseembar labada kula saddexdia bilaabay aday sanad iyo xoogaa wadaa waxaa waxaa dareema baahi in loo qabo oo dhanka dumarka eh maadaama ragle ee waxgadaan marka dumarka waxay ubaahayan qofeel sheekaystaan wax ee wareystaan ee waxyaabaha u fiican waxas ay weydiiyaan baahidaasa dareema in magaalada jirto saasa u bilaabay waxaa kamid ah barfuunada kamid ah kareemooyinka kamid ah adi waxa kusmaadkii soo galaya intaasa ugu muhiimsan hadda marka maxaa kugu dhiirageliyey ganacsigan inaad ka bilowda jowhar yaase ka dambeeyey
waxaa walaahi bilaahi waalidiinteeda ka dambeeya khaasatan dadaalkeedana anigaa lahay
maxaa kugu dhiirageliye
waxay u dhiirgeliye inaa baahida loo qabaa dareema markaasaan ku dhiirada inaa sameemo
sidee ayaa marka u wada maareysaa mas-uuliyadaha ee guriga iyo sidoo kale ganacsigan hadda aad ka shaqeyso ama aad ku jirtid maadaama aad tahay qof dumar ah
waxaa maarey guriga markaa howlka soo qabto kadib waa inta imaadaa wiilkan walaalkee la joogo asaa i caawiyo xiliyada guriga ku mashquulsan oo kale asaa meesha joogo waxyaabaha kalena inaa soo qabtaa inta imaadaa
way ma jiraan waktiyo aada dareentay culeys in badan sidee ayaad markaas uga gudubtaa culeysyadaas maadaama ganacsigan aad haysid sidoo kale gurigana aada hoola ka haysid
walaa culeys saas ma dareemi baani waa ii fududahay maadaama famil familka ay guriga joogaan io kaa waxyaabaha qara iga caawiyo marka culeys saas ma dareemi
maxaa caqabada marka oo la kulantay markii aa ganacsigan aa bilowday
walaahi caqabada ugu weyn oo hadda ganacsada haysato waxawaaye markoo roobta oo kale wadooyinka way xirmayaan maho oo xamar iyo jooda isku xiro marka ganacsiga inuu kaa hakad kalaa laga yaabaa markii roobta oo wax kale ma jira intaasta hadda aan ugu weyn
markii ganacsi la bilaabaayo waxaa jira culeysyo qofka ganacsiga bilaabaya soo wajahaya ma jiraan caqabada adiga oo ala kulanta xilliga ganacsiga bilowaya tusaalahaan dadka inay ku dhahaan ganacsigan ma iska dhaaftay saan waa iyo talooyin dadka ay kusoo jeediyeen
haa way jiraan meesha juhur waaye waxaan ku soconayaano lacagtaada ma iskagta hariibtid iyo waxaas dad ah way jiraan laakiin ani kuwada hore yoolaa lahay maho markii hore yoolkeyga inaan ka dhabeeyo oo ugu talagalay dad muu dhigeynin
tan iyo markaas aa bilowda adiga maxaa isbedelay marka dadka hadalkooda maa kuu soo baxay mise wax ka duwanaa kuu soo baxay maya mi isoo bixin dadka hadalkooda wax ka duwanaa isoo baxay maxaa kuu soo baxay marka macnaha waxay sheegayan inay been tahay oo magaalada wax ma ka gadmaayaano meeshaan jowhar waahe camal maga- dadkaan wax ma gataano xiis xiisoolayaal waaye waxaasay dheeyayn laakiin wax ka duwana ay soo baxay oo dadka inay wax gadanayaan ay waxay u baahan yihiin
marka dad badan hadda kugu xiran haa dad badan ay u xiran maasha allah meesha haa dad cusub iyo dad hore ooraa u bartay Mm.
marka waxaa ku dhiirigeliya waalidiintaada iyo familkaada iyo adiga haa famil kale iyo anigii bis intaas
maxaa marka kula talin lahayd eh, bulshada gaar ahaan haweenka adiga asaagaaga ah maxaa kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa inay shaqaystaan waxay gacantooda shaqaysa ay cunaan ee saasaan kula talin lahaa waalidiintooda ay caawiyaan gurigii aan la fadhinin wax walbo shaqo waayo ma laga faano hadda gabdho waxaa jira wax soo barto oo kale jaamacado soo barto maybe inay shaqo helinaa laga yaabaa ee guryaha iska fadhiyaan anoo jaamacad soo bartay maa wax aa dukaan gadaa iyo waxaas ee niidda ugu jirto laakiin inay ee, wax walba sh- hoosaa laga soo bilaabaa shaqo haddaa waysid oo mansabkaada eh, maaha inaad guriga joogtid wax walbo aa heli karta inaad ka shaqaysisaa muhiima marka waxaa ku dhiirgelinaa inay suuq soo galaano ay shaqaystaan ee gacantooda waxay shaqays ay cunaan marka waxaa leedahay ganacsiga iyo waa laisku iyo shaqada waa laisku wadi karaa iyo guriga yes waa la isku wadi karaa haa way fududahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa sahro waxaan deganahay gobolka shabeelle dhexe khaasatan caasimadiisa jowhar waxaan ka ganacsadaa kabaha sida jambalada sida caagoo kale faashionkaoo kale alxamdulilah
zahra eh, goorma bilowday shaqadan shaqadan waxaan bilaabay labada kun iyo tobankii maasha allah haddana alxamdulilah faa'iido badan aan ka- maxayta ka sameeyey ilmo ayaan ku korsaday een, kaalin weyn ayaan ka hayaa sida ciyaalkii oo kale waxbarashadoo kale maasha allah wax dhibaato ma qabna alxamdulilah
shaqadan markaa bilowweysay eh, see ku bilowday qaabkee wallaahi in yaraa ku bilaabay in yar markaa ku bilaabay waa iska waday waa iska waday waa iska waday alxamdulilah hadda waa maasha allah meel fiican aan ka gaaray jawigu ii degan yahay alxamdulilah waxaa kugu dhiirigeliyay in ganacsigan aa qabato waxaa igu dhiirigeliyey maadaama ciyaalkayga ay yaryar yihiin oo macnaha kaalin markaas oo layga baahan yahay ay tahay sida waxbarashado- wax- waxbarashadoo kale sida ciyaalkoo kale jaamacaddooda maxay ahayd kaalin weynaan qabtay sida hadda ilmihiina maxaa la dhahaa meel fiican ay marayaan xaaladooda iyo jawigooda alxamdulilaah aad iyo aad oo maxayna ugu barra- barwaaqownay
zahra eh, waxaa tahay hooyo eh, dabcan eh, sidee uwada maareysaa mas-uuliyadaha guriga caruurta iyo sidoo kale ganacsiga aad hayso wallaahi dabcan waxaa laga ka caaw salaada subaxeed oo kale sida ee maxay ahayd ilmaha quraaca sida loogu samayn lahay waa la iskarabsadaa aada ciyaalka iyo aniga waa iskarabsanaa si suuqan aanu u imaano oo gurigan hoosheena u qabsano alxamdulilah aad iyo aada maxay ahayd u bar marka saasaa hoosheena u furdaaminaa sida waqtiyada labada saac camal waa hoosha quraacda markaa la bogo kadib hoosheyda iska soo aadaa ganacsiga ilaa iyo koo iyo toban saac ka rubaxaa maasha allah wax naga halaysamale alxamdulilah shaqadan waxaa waaye- ganacsigan waxaa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam u duceeyey aad iyo aad wuxuu u barakaysan yahay haddaa wax yar ku bilaawda maasha allah way barakoobaysaa cid kaa caawis ma leedahay guriga ama ganacsiga si fiican haa cid iga caawisaa jirto waayo hal qof far keligeed fool ma dhaqdo ganacsi oo kale wuxuu u baahan yahay laba qof saddex qof sida oo macnaha hoosha oo loo fududeeyo qofka oo macnaha oo maxaa la kasmatarka oo loo fududeeyo Een, guriga saasoo kale ciyaalku way ii kaalmeeyaan alxamdulilah wax dhibaato ma qabno maasha allah waayahay eh, ma jiraan waqtiyo aad dareentay culeysyo badan ama eh, culeysyaas marka sidee ugu gudubtaa haddii aad dareento wallaahi culeysyo kaleo ee hadda ganacsigeen kama dareen waxaan ka dareennaa waddadoo kale ka dareennaa sida markay alaabta ku imaanayso kale mara alaabta kaa dhammaanayo waddadayaa ku eesoowo roob ayaa da'aayo waana iska fudataa intaasna wax la'aana iska ahaanaa markay jidka furmaan oo qorrax timaado kadib le haddana culeyskaas naga fududaada
Eh, shaqadan markii aad biloweysa ama ganacsigan ma jiraan eh, culeysyo ama caqabado oo adiga aad la kulantay tusaale ahaan dadka talooyin inay kuu soo jeediyeen iska dhaaf ay ku dhaheen iyo ah, ma jiraan dadka ay kaa niyad jibeen macnaha ganacsiga aad bilaabaysa haa maadaa ilmaha maa iska haysatid maxay ahaydoo ganacsigaaba isku wadi karti waana isku wada alxamdulilah ilaa ii fuda ilmahayna waa maaraynay suuqan waa maaraynay maasha allah de heeraan ka gaarnay alxamdulilah ma jiraan fursado ama taageerooyin aad hesha adiga oo dad kale ay ku taageereen haa sida iidii oo kale waa lay taageeraya markii bilaawga ahay dadka qaraabada ay taageeraya maasha allah aadaan maxay ahayd ugu nimcey sida oo lacagtoo kalo maxay dhiirigelintaoo kalo maasha allah aadaan isku dayda maalgelin oo kale iyo waxyaabo kale inaad raadisid si ganacsigaada oo u sii kobco
haa haa haa meelo badan waa raadi waa raadi maasha allah waa suurta gashay waa le maxay ahayd lagu barwaaqoy alxamdulilah ma isticmaashaa eh, waxyaaba baraha bulshada eh, ama ablicationo oo kale eh, maadaama ganacsata aad tahay haa waa ku anaa shaqaysan ganacsiga kaa caawinaya haa waa ku shaqaysanaa sida maxay whatsappkaan ku shaqaysanaa aaladaasaa macnaha ganacsiga ugu fiican sida wixii oo kaleo dalbanay sidaa ku dirsan kartaa sheegaanaa rabaa dhihi qofka waa wacey bixitaankii xamaraa macnaha looga maarmaho sheegaanaa rabaa qofka wixiyaa u diray sawirkii oo kuu soo gadaya oo kuu soo dhiib sida sheegi cusuboo keentoo kale waa dhigaysaa qadkaa dhigay facebookaa dhigay een, waxaa dhigay tiktoka sida qofkii oo kuu soo raaco ma intoo yaalaa iyo meeshu intee waa iyo oo ku dhaho waa gartay waxyaaba ma jiraan isleedahay ganacsigaada wuu kusii kobci karaa waa kusii kobci karaa haa waxyaabo waxaa jiro oo kusii kobci karo sidii waxyaabaha qo- dadka u hor la maaray wixii cusuba mar walba sabti walba waxaa yimaado mugta magaalada muqdisho waxaa sadaa keentid waa kusii kobcaaba maasha allah faa'iido badana ka helay marka maku fikirtay marka inaad mar un ah, haa haa haa fikirka waa ma xumo maasha allah Een, waa ku fikiraa mar walbo inaan maxayta kasii sarreeyo mar walba kasii sarreeyo waayo bilaabaa laga soo qabtimaano hadda dhexdhexaadaa la maraa meel kasii sarreysa in la gaarna rajada way ku jirtaa insha allah go-aan la idmo mustaqbalka dambe ganacsigaada rajadaa ka leedahay rajo rajo fiicanaan ka rabaa inaan meel sare ka soo jeedaan raba insha allah biidnillaah saasaan jecelahay niyadeyduna way ku jirtaa
Waayahay, eh, waxaa jira haween badan oo aan aaminsanayn in ganacsiga iyo guriga shaqada laga hayo laysku wadi karin Eh, haweenkaas maxaa fariinaa u diraysaa haweenkaas waxa waaye horto waxa waaye horto wax walba wuxuu ku xiran tahay ninkoo kale Een, dad diidahaa jiro oo ma bixi karta camal dhahaayo ganacsi iska dhaaf anaa shaqeeyo mafahant taasna kuma xirno laba gacan maanad laba gacan inay maxay ahayd wax iskula qabtaana dadka ku fiican saasaan horumar iyo barwaaqo lagu gaaraa
marka halas caawiyaa leedahay haa caawi halas caawiyo fadhiga ha laga kaco insha allah marka haweenka waxaa leedahay marka isku wada guriga iyo shaqada waa la isku wadi karaa waana badanaa hadda ganacsi eh, maxay ahayd, waa shaqeeyaan haweenka oo kale aada u shaqeeyaan haweenka oo kale aada u shaqeeyaan inta oo fadhisaa yarbo haddaa fiirisid magaalada inta oo fadhisaa magaalo oo xaafadda fadhiso aaba yarbo siciida kusoo dhawow marka hore waxaa ku bilowda magacaaga iyo sidoo kale ganacsiga ahayso bismillaahi raxmaani raxiim magaciidu waa siciido axmed cali ganacsiga ahaayo waa ganacsiga suuq xoolaha gaadleeyo ahay een, gaar ahaan qeybta iriga goorma bilowda ganacsiga ganacsigan waxaan bilaabay adi muddo shan sano afar sano meelahaasaan ku jiraa
ganacsiga inaa bilowda maxaa kugu dhiirigeliyey
ganacsiga in bilaab waxaa igu dhiirigeliyey een, micnaha anile maskaxdayda ka dhaadhiciyay inaan ganacsado oo shaqaysto oo micnaha oon sida ani mustaqbalkayda iyo ilmahayda heer micnaha aan ugu gaaro aniga le micnaha isku dhiiriyay cid hadda igu boorgalaamisa ma jirto
waayahay waxaa tahay hooyo eh, dabcan sidee ku wada maareysaa mas-uuliyadaha guriga caruurta iyo sidoo kale eh, ganacsigan aad hayso
wallaahi hadda ma jirto cid gaar oo i caawiso ganacsiga iyo maclaha iyo howsha gurigana Een, micnaha waxaan ku maarayaa subaxda intaan shaqada aadin ka hor aa, micnaha aan howshayda qabsadaa markaan soo laabta kabacdi haddana waxayda anaan dhamaystirto maadaama ay tahay suuqayna anaka halka sabdiya ugu badan tahay maalmaha kalena markii lagu laabanayo ay tahay hal saac ilaa afar saac wixii ka dambeeyana ee guri jooga oo iska joogayna anaka suuqayna micnaha afar saac ilaa hal saac ay bilaabanay waa gartay eh, ma leedahay eh, cid kaa caawisa guriga eh, ama ganacsiga eh, howlaha dabcan maadaama laba shaqo a isku kuwado
maya cid iga caawisa ma jirta shaqada iyo macalla howsha guriga waa aniga le micnaha aan xalisto waa sida kuu sheegayo markaan baxaayo aan shaqadeyda qabsada markaan kasoo laabtane haddana wixii ii dhamaan le dhamaystirta maadaama anaga halka sabdile ama micnaha aan inta badan aan shaqaysano maalin laha kale haddaa suuq lagu laabtane ay tahay halka saac ilaa afar saac wixii ka dambeeyana aan gurigayna iska joogayno saasaa micnaha shaqadayda iyo guriga howshiisa waan ku wada qabsadaa
Eh, marmar qaar culeys ma dareentaa maadaama laba shaqo adag oo culus a isku hayso culeys ma dareentaa culayse waa dareemaya mararka qaar waa xanuunsan kartaa cunugaa kaa xanuunsan kara adigoo shaqo ku jiro micnaha shaqada guriga ku jira suuqii oo kale lagaa wacaa adiga hadana oo micnaha shuuqa oo micnaha guriga ama marti ama waxay kuu joogaan hadana suuqii ama micnaha saasoo kale waa culayse waa dareemaa mararka qaar laakiin inta badan waa waa aan la is xaliyo wax hadda oo gaar oo i xaliyo oo micnaha oo xoog aan ka haysta ma jirta aniga la isku xaliyo labada meelbo si isku xalisaa markaasoo kale
markaasoo kale ama micnaha dadaan wacanaha iyo imaadaa ama aheenoo waa amba suuqa qof micnaha markii leegsoo waca aan iska maarayna ama guriga aan iska maarayna adigo si unleen ku baxsadaa maayan hadda cid gaar aan ku tiirsado oo micnaha xoog aan ku fiilin lahay ma jirta
okay ganacsigan markaa bilaabaysay eh, dabcan qofka ganacsi markuu bilaabayo culeysoo la kulmaa talooyin aad usoo jeedinayaan marka maxaa caqabada oo aad la kulantay su-aalahan dadka waxay isleeyihin iska dhaaf in lagu dhahaa laga yaabaa marka ma jiraan eh, culeys aad la kulantay aa macquula waa jiraan dad waxay kuleeyihiin waa fiican tahay gurijoogka kaa fiican tahay shaqada soo gal dadna waxay kuleeyihiin micnaha waa ku khasaarayo lacagaa iga dhuntiyo saanay aheedoo anaa ka baxayo kanay aheed ay kuleeyihiin dadna waxay kuleeyihin waa ku fiican tahay waa baranaya suuq markaa bilaabaysid waa kuguulaya marka dambana waa la la qabsanaya dadaa ku dhahaa dadka micnaha bili-aada kama sinno mooho dadna way kugu dhiirinayaan dadna way kaa cabsinayaan culeysa badan micnaha waa la kulmaya suuq markaa bilaabaysid inay lacag kaaga dhunto inaa xoolaha wax gada waysid inaa micnaha aad jawi la fahmi waysid waxyaalo badan aa la kulmayay markaa suuqa micnaha aad bilaabaysid markaa suuq dhex gashid ood shaqaysatidna dadkaa baranay xoolaha kala baranay ganacsigaa fahmay waa aqoon la-aan aftiin la waan lahay
Waa sidee u aragtaa eh, mustaqbalka ganacsiga hadda aa hayso rajo intee leegaha ka leedahay wallaahi maasha allah waa niid ahaanteed haddaan waa ku kalsoonahay micnaha inta aa shaqaysan ha shaqaystaan ilaa intii shaqaysanaysana shaqada alla u barakeeya shaqada si aad oo aad aan ugu dhiirigelina dadka micnaha anigana aadan niideeda ugu dhisan tahay
waayahay eh, maxaa kula talin lahayd haweenka kale ee raba inay eh, ganacsi bilaabaan
Een, habeenka goron ganacsiga bilaabayo een, fikrad ahaanteyd hadda aan habeen guriga ha fadhiisto nin kaligiis waxa ka sugta maba dhehleanba inta micnaha gabdhaha soomaaliyeed inay wada shaqaystaan ee nin kastaba micnaha fikradiisa iyo meeshii micnaha is wax ka doonan karo inaas ka shaqaysto waa jeclaanahay sida aan niyadeeda ku taalo dad inay shaqaysan oo ay rabo micnaha guri inay joogaan rabaan waa jiraan micnaha laakiin ana hadda waxaan kula tallahay inay shaqaystaan oo micnaha ninkii oo micnaha nin kastaba oo oo- oo meeshii micnaha niyadiisa is rabo iska shaqaystaan kula tallahay ganacsiga waa wax fiican
gabdha waxaa jira aaminsan in ganacsiga guriga aan laysku wadi karin gabdhahaas maxallada waa laisku wadi karaa micnaha niyidaada le waa iyo adiga micnaha waxaa isku boorgaraamsid haddii marba dhex gashid waxaasoo kuu fududaanaya haddii aad dhex gelin umaga horane shaqo inuu guriga ka qabta shaqana suuq aan ka qabta ma isku keeni kari dad dhahaa waa buuxan dad micnaha dadna way isku qaban karaan waana u badan yihiin habeenka soomaaliyad oo dhan u badan aan kaligay ma ahan dad afar iyo labaatan saac shaqeeya oo micnaha oo haddana shaqo guriga ka qabto caruuro badan ay u joogaan waa jiraan oo wax cid caawinaysa ay leheen sida aniga kaligay oo kalena ma ahan micnaha een, waa shaqaystaan dhihlahay gabdhaha soomaaliyeed waa isku qaban kartii howsha iyo guriga micnaha anaka idinku xoog badnina guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay haweenka ganacsatada ee ku nool jowhar gaar ahaan sida ay u maareeyaan ganacsiga ay hayaan iyo mas-uuliyadaha nololeed ee guriga intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.